wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in cudur aan la aqoon uu ka dilaacay deegaan lagu magacaabo ceel cali oo shan iyo toddobaatan kilomitir koonfur kaga beegan magaalada beledweyne agaasimaha isbitaalka beledweyne axmed maxamed khaliif ayaa v o a u sheegay in ugu yaraan afartan qof ay u dhinteen xanuunkan goobaha cudurka ka dilaacay waxaa gacanta ku haya ururka al-shabaab waxaana adag in hay-adaha caafimaadka ay tagaan halkaasi iyadoo dhanka kalena dadka cudurkan ku dhacay aysan u gudbi karin xarumaha goobaha caafimaadka maxamuud mascad ayaa dadka taleefonka ee beledweyne kula xiriiray agaasimaha isbitaalka axmed maxamed khaliif si uu faahfaahayo xanuunkan iyo waxyeelada uu geystay ilaa haatan cudurkan la garan waayey wuxuu ka jiray haatan ka hor deegaanka mukuri ayaa lagu arkay haatanna waxaa lagu arkayaa deegaanka ceel cali oo magaaladan beledweyne u jiro toddobaatan iyo shan kilomitir cudurkaas oo marka lagu arko qofka oo ku bilaabanaya qandho dabadeedna oo qofka maarata uu gelayo inuu noqdo naafo ama baralash lugaha xagga lugaha gacmaha isla markaasina uu qofkii markaa muddo yaroo gaaban oo toddobaadkiisa ayuu qofkii u dhimanaya cudurki waa gartay marka haddaad bal faahfaahin dheeraada ku darto arrintaa ilaa muddo intee leeg ayaa la arkayay oo deegaanada lagu arkayey bishii august ayaa waxaa lagu arkay deegaanka muqkari gobolka miiraan maaragtay waa halkaasoo lagu arkay dad aada u badan oo soo riday cudurkaas dad badan ayaa soo gaaray oo halkan waxaa soo gaaray ilaa toban ruux dad ka badan xag xagga iyo muqkorina waxaa ku dhintay sidana loo sheegay dad aada u fara badan oo labaatamiya ku dhow dadkii isbitaalka soo gaarayna waxaa kaga dhintay saddex ruux waxaad leedahay markii ugu horreysay oo cudurkan aada aragtaan amaba qof qaba aada maqashaan waxay ahayd bishii agost ee sanadkan ha saas weeye bishii augusta ayaa ugu horreysay aragtidiisa ama aan maqan waaya marka tirada guutan iyo bishii agost ilaa iyo hadda dadka u dhintay intee bay leegyihiin dadka u dhintay haatan ilaa augusta ilaa haatan runtii tirada la sheegayo inta hadda aan aragnay marka aan ku darno waxay dhan yihiin ilaa waxay gaarayaan afartan tiro ka badan dadka marka aan lagu sheegay inay ku dhinteen cudurkaas u dhintay waa gartay tirada guud ee marka hadda cisbitaalka beledweyne taalla intee ayay leeg tahay mase jirtaa cisbitaallo ka baxsan gobolka hiiraan oo dadkan aada u gudbiseen oo hadda wax looga qabanayo hadda isbitaalka wax hadda soo gaaray oo bukaana ma jiraan deegaanka hadda wuxuu farabacan ku hayaa cudurkaas ceel cali iyo deegaanada ceel dheer oo ceel cali hoostaga iyo waaboyn iyo buq aqable balse hadda wax na soo gaaray ma laha maadaama annagana aan tegi karino access ulahayn meeshaas dadkuna ay soo gaari kareen halkan isla markaasna cudurkii baaris aan lagu samayn karin haatan ka horna meesha uu ka dilaacay sidoo kale aan la gaari karin marka hadda cudurkaas hadda weli wuxuu ka jiraa deegaanka ceel cali soonihiisa laakiin wax hadda bukaan oo laga soo gaaray ma laha waa gartay marka maxaa qorshaydii ah marka si dadkii haddii ay dhimanayaan cudurkii aan la garanayn oo aan lalahayn cudur noocaasa dadkii haya adiguna aad tahay agaasimihii cisbitaalka beledweyne deegaankuna uu yahay deegaan beledweyne ku dhow maxaa qorshe ku ah waad doonaysaa inaad wax ka qabato run-ahaantii horta shalay waxaan iskugu nimid shir meeting oo laga yeeshay arrintaas oo ay iska kasoo qayb galeen howlwadeenno ka socda hay-ado international iyo hay-adaha n g o local ah iyo isbitaalka dhakhaatiirta kulli iskugu yimid oo arrintaas looga tashanayay runtiina waxay noqotay meeshii inay noqotay meel aan hadda aan la tegi karin dadkiina maaragtay ayna soo gaari karin waxaa laga marka laga fikiray marka qaab kale oo dadkii lagu gaarsiin karo mataqaana caawinaad ama wax lagu qaban karo tiina hadda weli waxaweye ma dhaqan gelin maadaama dhulkii hadda weliba uu ka jiro arrimo oo kaleento oo security xaggiisa oo howlgalla ay ka bilaabeen ciidamada amison iyo ciidamada soomaalida ee gobolkan marka ma waxaad leedahay deegaanada cudurkani uu ka dilaacay ma ahan deegaan aan annagu maamulno ee waa deegaanada kooxda al-shabaab oo kale ay hadda maamulkooda ay hayso ma sidaaba a sidaas weeye waxaa gacanta ku haya deegaanada cudurka uu ka dhacay markii hore iyo haatanba waa deegaanada ay hayaan kooxda al-shabaab gacanta ay ku hayso sideed marka wararka xaqiiqada ah ee dabcan sheegaya in cudurku sida aad iigu sheegtay u yahay aad ku hesheen adinku runtii dadku waa isla dhasheen oo dadku waa dadka reer hiiraan waa la wada xiriiraa waxaa la sheegayaa hadda deegaanka ceel cali ilaa shan iyo toban qofood inay cudurka u jiifaan meel xarun ah halkaas oo naftooda qolyaha shabaabku ay waa dadkii ay mataqaana kusiisiinayaan balse waxa weye dadkii hadda anagu ma tegi karna meeshii ayagana laftooda hadda nama soo gaarin waana jirtaa cudurka oo dadki ayaa ka warbixinaya oo deegaanka ama ka imaanayo ama telefono ayaa la haystaa mar walba waxayna la soo xiriirayaan dadkii eradooda ahaa iyo annaga lafteena waa la xiriirnay si aan ogaana cudurka jiritaankiisa waa gartay bishii agost dabcan xilli hore ayay ahayd waxaadna ii sheegtay wakhtigaad qaar ka mida inay beledweyne markaa yimaadeen xilligaa marka wax baaritaano ah oo aad samayseen amaba la ogaaday wax laga qaban karo cudurkan iyo qaab loola tacaali karo wakhtiga aad fikir ha yaraaday aad ka qaadateen ma jirin miya xilligaas istalkay yimideen baaris ayaa waxaa lagu sameeyey oo hay-adda w h o ayaa waxay ka qaadeen sambalo sambaladaas maadaama qofka xataa marka uu cudurkan ku dhaco ay saxarir ku xirmayso oo maro qaarkood baan saxarir laga helay sambalo xagga diiga ayaa laga qaaday gayo nairobi waa lasoo baaray kadibna waxaa la cadeeyey in cudurato qofka dadkaasi aan hal ruux intaan ahayn inti kale wax lagu sheegay aysan jirin hal ruux ayaa waxaa lagu sheegay in booliya cudurkan booliyaa laga helay marka idinku haddii aad tihiin dhakhaatiirta ku sugan magaalada beledweyne sida wararku idinku gaarayaan iyo baaritaankii hore ee hadda aad ii sheegtay ee la sameeyey marka aad isba bandhigtaan ma u malaynaysaa inuu cudurkani booliyo yahay mase wax kale aad u malaynaysaa inuu yahay wallahi cudurkan booliyo waa waa noqon karaa wax kalena waa noqon karaa runtii haddii aan la tashanay hay-adda w h o dhakhaatiirteeda waxay noo sheegeen booliyo in lagu caddeyn karo markii la helo saambalada dhammaan la qaaday markii ay noqon lahaayeen positive ama cudurka laga heli laha laakiin hal qof keliya maaragtay laguma caddeyn karo sida ay noo sheegeen
axmed maxamed khaliif agaasimaha isbitaalka magaalada beledweyne oo khadka telefoonka ugu warramayay maxamuud mascade